duqa magaalada jowhar ee caasimada dowlad goboleedka hirshabeelle saalax muudi cali oo wareysi siiyey idaacadda isnaay ayaa ka warbixiyey qorshaha sanadkan ee lagu xoojinayo bilicda caasimada iyo quruxda magaalada si ay ula tartanto magaalooyinka maamul goboleedyada waxuuna carabka ku dhuftay in qorshaha ay qeyb ka yihiin dhismaha iyo dayactirka wadooyinka xaafadaha jowhar iyo meelaha biyaha roobka ay fadhiistaan
magaaladayna tan ah maamulka waxaa kaga qorshaysan wax fara badan oo aan lagu soo koobi karin wakti yara oo laga hadlo waxaan leeyahay bulshada reer jowhar waxay jecel yihiin in ay wax badan ka bedelaan xaaladda magaalada jowhar taas oo aan ku ammaanayo sida ay dhallinyarada iyo haweenka oo ay u baraarugsan yihiin ay garteen inay waxqabad la yimaadaan iyagoo jecel inay iskaa wax u qabso ay ku dhisaan wadooyinka sida la ogyahay waxaynu inta badanba aynu ku dadaalnaa annagoo u madax banaynayno dadka bulshadeenna ah in markaa ay helaan gaarsiin adeegyada muhiimka ah in la gaarsiiyo meel kasta oo ay joogaan in markaa adeega loo fududeeyo muhiimadan la saaro in mar waliba taasina waxay ku fududaa kartaa in la helo wadooyinkii oo burbursan in la dhiso waxaa nooga qorshaysa sanadkan in wadooyinka magaalada kuwada yaal afarta xaafadood waxaynu jecelnahay dhammaantood inaan magciisii aan carakaawo lagu shubo laga shaqeeyo wanaag wanaagii sidii loo yaqiinay inay magiisii la sameeyo qorshaha nooga degsan ma aha qorshe iska yar meel welibana waxaan jecelnahay inaan maaragtay wadooyin aan saarno dhinaca kale mudane saalax ayaa bulshada reer jowhar ugu baaqay inay ka shaqeeyaan nadaafadda iyo bilicda wuxuu sidoo kale fariin u diray qurbajoogta iyo ganacsatada reer jowhar shirkadaha iyo anagoo la kaashanayno shirkadaha iyo ganacsatada iyo anagoo mar waliba jecel iyagoo horumarkooda aada u jecel inay mar walibana naga taageeraan dadka awoodda u leh ee qorshaynaya markaa inay wax nagala qabtaan taasina waynu kusoo dhawaynaynaa waxaynu fududaynaynaa wax waliba oo magaalada bilicdeeda kaabi kara horumarin kara waxaynu soo dhawaynaynaa shirkadaha qaaliga ah ee jecel inay wax qabtaan waxaynu leenahay soo dhawaada gacmo furan sanadkan waxaynu jecelnahay in magaalada ay ka muuqato iyadoo ah caasimadii inay ka muuqato horumarkeedii iyadoo ah mid dadkeeda xadaar yahay fahamsan yahay waxaynu leenahay dadkooda qurbajooga ah inay ka qayb qaataan barnaamijka kana magaalada tan aynu ka dhigno mid dhala ah qorshahan ayaa wax badan ka bedeli doona bilicda iyo nadaafadda magaalada jowhar ee caasimada maamulka hirshabeelle waxaana jira dhalinyaro si gaar ah isku abaabulay kuwaasi oo maamulka ka caawiya qurxinta iyo bilicda magaaladan